bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa iyo magaalada jowhar aad ka dhegeysataan habeen walba oo ay khamiisi sii baxayso jimcana ay soo gelayso caawa dhegeystayaal barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa iyo magaalada jowhar waxa aad kaga qayb qaadan doontaan taleefon nambarka eber lixaal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaal sagaal si aragtidiina aad inoogu soo gudbisaan islamarkaana aad u tijaabisaan nambarada aan caawa barnaamijka kusoo qaadan doono nasiibkeena nambaradan caawa barnaamijka kusoo qaadan doono waxay kasoo bilaaban doonaan nambarka saddex boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka saddex boqol iyo kontonaad ee barnaamijka haddii aan mar kale ku celiyo nambarada caawa waxay ka bilaaban doonaan nambarka saddex boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka saddex boqol iyo kontonaad ee barnaamijka nambaradaasi ay dhegeystayaasheena caawa nasiibkooda kusoo tijaabin doonaan qaarkood waxay noogu xusan lacago qaarkood sidoo kale su-aale iyo lacago isla socda ayaa inoo saaran qaarkoodna sida ay barnaamijka dhegeystayaasheena inooga barteenba qof walbaa nasiibkiisa ayuu tijaabin doonaa waxaan mar kale idin leena kusoo dhawaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar markana fariinta wacyigelinta caabuqa covid sagaal iyo toban
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid nneteen uu halis caafimaad ku yahay dunida coronavirus waa virus ku dhaca neef mareenka kaas oo ku faafa isku dhowaanshaha iyo taabashada safarka waxa uu kordhinayaa fursadaha aad ku qaadi karto islamarkaana aad ku faafin karto covid nneteen marka uu qofka qufaco xindhiso ama uu hadlo waxaa sankiisa iyo afkiisa ka soo baxaya dhibco yaryar oo dareero ah kuwaas oo laga yaabo in ay ku jiraan viruska coronavirus haddii uu qofkaas qabo cudurka aadna aad ugu dhowdahay waxaad neef ahaan u qaadanaysaa dhibcaha yaryar ee sida viruska covid nneteen joogtay dhaqamada caafimaad ee wanaagsan sida in aad mar kasta gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo iyo sidoo kale kadib marka aad qufacdo ama hindhisto ka hor iyo kadib marka aad raashiinka diyaarinayso iyo kadib marka aad suuliga soo isticmaasho ka fogow salaanta gacangelinta ah iyo taabashada kale ee jirka taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaanto in aad xidhato maaskaro marka aad joogto goobaha dadweynaha waxa ay gacan ka geysan kartaa inaad ka hortagto faafitaanka covid nneteen dowladaha hoose iyo dowladaha dhexe waxay soo rogi karaan xayiraado sida in la isbaaro guriga la joogo iyo in la qaato tallaalka si aad u hesho talooyinka socdaalka la xiriir maamulka deegaanka xusuusnoow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista faafitaanka fayraska covid nneteen
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaasi kaga gudubno fariinta wacyigelinta caabuqa covid sagaal iyo toban markana qeybihii hore ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaan toos gudagelaynaa dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalamu calaykum
calaykum salaam soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay halo dhegeyste
waa ku maqlaa magaca iyo halkaad ku sugan tahay xasan barnaamijkaad la socotaa si fiican nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol konton
waayahay nambarka saddex boqol iyo kontonaad iyo nasiibka dhegeystahaasi bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
weli jacaylku kuma geelin heesaha kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gaban un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kuma geelin heesaha kuma dhigin sida irmaanta kuma gurin sida gaban un qaba gobogobo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirise sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirise adiguna imaad garan nagahaabsamaan ogan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan annaga haabsamaan odhan jacaylkuna gadiira ado guriini kaajira haddii calabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuusi gurbay xasuusta ado guriini kaa jira haddii calabku ku galo gurba gurba gurba ii xasuusta gurba ii xasuusta weli jacaylku kuma geelin uma soo girangirin dood qaniyadiisi sida ruugantaa la qaba gabaxkaha masuusi weli jacayl kuma geelin uma soo girangirin dood qaniyadiisiyo sida ruugantaa la qaba gabaxkaha masuusi galalahaa timaadin gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali galalahaa timaadin gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali adiguna imaad garan annaga haabsamaan odhan adiguna imaad garan annaga haabsamaan odhan jacaylkuna gadiira had kastaba hagaade haddan gacanta ku dhigo gugu gugu guguway cusbuula guguway cusbuula had kastaba hagaade haddan gacanta ku dhigo gugu gugu guguway cusbuula
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystayaasheena meel walba waa joogaan waxaynu leenahay habeen wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaa iyo magaalada jowhar ayaad ka dhegeysanaysaan qeybihii hore ee barnaamijkana waan ku guda jirnaa dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markan jaaniska siin doonaa iyadoo dhegeystayaasheena ay naga soo wici karaan eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal haddii aan mar kale ku celiyo taleefon nambarka ay dhegeystayaasheena barnaamijka uga qeyb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinayaa halo asalaamu calaykum
وعيدتها تحنطواتها أجواء هونك سمعنا habeen la mida jimco la mida soo dhowow sacdiyo hore gudagal barnaamijka haddii aad la socotay
قصنا قصنا جيت حتى قو إيسان ku celi
جيت حتى قو صوت إيسان
waa hagaag nambarkaasi ay qabsatay sacdiyo iyo weliba nasiibka sacdiyo ayaan markan isla eegeynaa nambarka saddex boqol shan iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka sacdiyo bal markan aan isla eegno
shakadii ku geebtiray garmaqaate warankiyo nin gaashaanka weshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geebtiray ogooni socdo gayilama deegaaniyo ogooni socdo gayilama deegaaniyo meel gubad la joogo ku habaabay gari go'an meel gubad la joogo ku habaabay gari go'an waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayey raadkii waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayey raadkii qofba waa la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye qofba waa la gaadhaba qofba waa la gaadhaba kullay geeri weeye kullay geeri weeye ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba rabbi labada goob haynaga gargaare haynaga gargaare inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay fircoon gacal wadaaga ila garo waxyeelada howlahaan la golongolay ee gama iga jaray ila la garo waxyeelada howlahaan la golongolay eegama iga jaray
inaad tahay nin geesiya inaad tahay nin geesiya go'e waan ogsoonay go'e waan ogsoonay inaad tahay nin geesiya inaad tahay nin geesiya go'e waan ogsoonay go'e waan ogsoonahay inaad tahay nin guda oo oo gala abaalkana inaad tahay nin guda oo oo gala abaalkana kibiliga ma soobe kibiliga ma saare kibiliga ma saare dadkanaad tilmaantiyo aakhara gubkeedana dadkanaad tilmaantiyo aakhara gubkeedana dadku uma gudboone haddii aan gar kugu xidhay kugu giijay cududaha marban xadhiiga kagoy haddii aan gar kugu xidhay kugu giijay cududaha marban xadhiiga kagoy
waxaan ahay nin gaajiyo gubashay iyo ciilkii ka dhereeyay guulo nimco aan guurayniyo waxaan ahay nin gaajiyo gubashay iyo ciilkii ka dhereeyay guulo nimco aan guurayniyo gayrooban joogo awadaagu iyo day gayrooban joogo awadaagu iyo dayr garadkiisa faalladu gelin qura ka faardi oo gocashaadaadi urgo haybaane ila garo jalleecada indhahaa had iyo goor gestaada soo jira ila garo jalleecada indhahaa had iyo goor gestaada soo jira
gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiya hayeshee gantaalihii cashaqani gaadhine gacalnimo waxay tahay inaan gacan ku siiya hayeshee gantaalihii cashaqani gaadhine xashad soo gadlaysa gagaxbaayu dhowdeen xashad soo gadlaysa gagaxbaayu dhowdeen anan ku garaabay langartayda diiday anan ku garaabay langartayda diiday geestii aan doonaba golkaan u dhaliye gadan baynu leenay geestii aan doonaba golkaan u dhaliye gadan baynu leenay
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasina waxay ahayd nasiibka dhegeyste ay nala soo xiriiray dhegeystaha qadka ku jira ayaan markanna jaanis ka siinay halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow walaal magacay halkaad ku sugan tahay
magaca nuur xuseen oo jooga xaga mudug
nuur barnaamijka waad la socotaa
si fiican nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso
afartan iyo afar ku celi
afartan iyo afar saddex Waa- boqol afartan iyo afar waa tahay aad baa Ah.
u mahadsan tahay nambarkaa saddex boqol afar iyo afartanaad ee barnaamijka waa hagaag nambarkaasi nuur waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal doolar oo a v c balasa oo su-aashaas haddii aad ka jawaab celiso aad hanan doonto su-aashu waxay ku leedahay sheeg Haw,
nuur mayna maqashaa
waa ku maqlaa waa ku maqlaa waa tahay waxaan rajeynaynaa inaad si wanaagsan ay noola socoto eh, si aad kaga jawaab celiso su-aasha aynu ku weydiin doono Eh, su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg magaca loo yaqaano xoolaha la siiyo reerka gabadh laga guursanayo haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg magaca loo yaqaano xoolaha la siiyo reerka gabadh laga guursanayo haddii aan mar saddexaad kuugu celiyo sheeg magaca loo yaqaano xoolaha la siiyo reerka gabadh laga guursanayo jawaabta nuur
jawaabta xoolaha neefka maxaa tiri
waa tahay waxaan rajaynayaa su-aasha inaad eh, fahanto si aad kaga jawaab celiso su-aashu waxay u dhacaysaa magaca loo yaqaano xoolaha la siiyo reerka gabar laga guursanayo
gabar laga guursanay
waa tahay aad baad umahadsan tahay waan kaga mahad celinaa dhegeystahaasi sida wanaagsan ee uu barnaamijka eh, nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar uu uga qeyb qaatay waana kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka uu kaga jawaab celiyo amaba uu isku dayo su-aashaasi inuu kaga jawaab celiyo dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya ee doonaya inuu ka qeyb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar halo asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasheenna waxay naga soo wici karaan eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
waalaikum asalaam waraxmat soo dhow walaal ka fow aaladaad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno soo dhow haddii aad barnaamijka la socotay magaca iyo halkaad inagala soo xiriirayto ku celi magaca axmed barnaamijka waad la socotaa
si fiican nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso axmed waxaan kaa codsanaynaa inaad ka fogaato aaladda aad inaga dhegaysanayso si aynu isku maqalno fadlan ka fogow aaladda aad inaga dhegaysanayso si aynu isku maqalno nambarka nasiibkaaga aad ku tijaabinayso
saddex boqol soddon iyo afar
waayahay nambarka saddex boqol soddon iyo afraad ee barnaamijka nambarkaasina axmed waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balaas ah oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso aad hanan doonto su-aashu waxay ku leedahay sheeg magaca ninkii xisaabta ku soo daray jajabtobanlaha haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg magaca ninkii xisaabta ku soo daray jajabtobanlaha waa hagaag
waa hagaag dhegeystahaasina aad buu umahadsan yahay waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka uula soo xiriiray dhegeystayaasha waxaynu ka codsanaynaa in ay inala ilaaliyaan anshaxa iyo nidaamka barnaamijka su-aasha markii la weydiiyana ay ka jawaab celiyaan haddii ay garan waayaanna ay yidhaahdaan jawaabta su-aashaasi ma garan karo aad bay umahadsan yihin dhegeystayaashiina waanu kaga mahad celinaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib ay uga qeyb qaataan iyo sida quruxda badan ee barnaamijka ay alaaba ugu diyaar yihiin in ay kaga qayb qaataan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magaca ay halkaad ku sugan tahay
magacayga maxamuud waje gudoonshood maxamuud barnaamijka la socotaa si wanaagsan nambarka nasiibka aad ku tijaabinaysa maxamuud
saddex boqol toban iyo lix
waayahay aad baad umahadsan tahay nambarkaasi inooguma jiro barnaamij ka waan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar aad ula soo xiriirtay dhegeystaha kale ee qadka taleefanka ku jira ee doonaya inuu ka qeyb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar ayaan markana jaaniska ka siinaya halo asalaamu calaykum
waalaikum asalaam waraxmatullah soo dhow walaal magaca halkaad ku sugan tahay
axmed qoor dheera joogaa walaal axmed barnaamijka la socotaa
aad iyo aad nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso
saddex boqol afartan afar waayahay nambarka saddex boqol afartan iyo afraad ee barnaamijka waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balaasa su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso ayaad hanan doontaa halka dollar ee a v c balaaska jawaabta su-aashaasi horey ayaynu u gudbinay soo dhowow haddii aad la socotay jawaabta
su-aasha waa maxay
su-aasha hore ayay u baxday haddii aad barnaamijka la socotay jawaabta
alkhaarizmi
waayahay aad buu umahadsan yahay dhegeystaasiina oo aan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka uga qeyb qaatay waxaan rajeynaynaa dhegeystayaashiina inay la socdaan barnaamijka iyo halka uu marayaba si ay kaga jawaab celiyaan su-aalaha hareer maraya dhegeystayaasha kale dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum solo walaal magacay halkaad ku sugan tahay halo dhegeyste
خلاص soo dhow walaal waynu ku maqalnaa magaca iyo halkaad inagala soo xidhiirayso
انا حليمة حسن عبد اختي جوا xaliin barnaamijkaad la socotaa
اه صعبة nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
سدح بقلا فرتي افر jawaabta
سدح
ku celi jawaabta
سدح لي دادا
jawaabta ku celi waayahay xaliim aad bay umahadsan tahay waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ay ula soo xiriirta si aatee jawaabtii saxda ahayd ma aysan haleelin waan kaga mahadcelinaynaa dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya ee doonaya inuu ka qeyb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum soo dhow walaal magacay halkaad ku sugan tahay
war waa maad oo kusuganaa maad barnaamijkaad la socotaa
walaal wax iiga taaba
waayahay aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasina waan kaga mahadcelin celina sida wanaagsan barnaamijka ula soo xiriiriyay dhegeystayaasheena waxaan rajeyneynaa in ay barnaamijka dhegeystayaasha la socdo oo ay- ayagu barnaamijka ka qeyb qaadanaya ayaan jaaniska siin doonaa maadaama dhegeystayaasha qaarkood aad moodo in qeybaha dambe ee barnaamijka ay kala soo qabsanayaan shuruucda barnaamijku u dhegan ayaa waxay tahay in qeybaha hore ee barnaamijka amaba xilliga barnaamijka la furayo lagu soo gudbiyo nambarada ay dhegeystayaasha nasiibkooda kusoo tijaabin doonaan Ee, hore ayaan usoo gudbinay dhegeystayaashiinana waynu kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ay ula socdaan dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya in barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar uu ka qeyb qaato iyagoo dhegeystayaashiina inaga soo wacaya eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka ay uga qeyb qaataan haddii aan marka lagu celiyo nambarka ay dhegeystayaashiina barnaamijka kaga qayb qaadan karaan waa eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siin siinaya halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmat soo dhow walaal codkaa sare u qaad magaca iyo halkaad inagala soo xidhiirayso codkaaga sare u qaad walaal
waa xasan xasan
xasan barnaamijkaad la socotaa
si fiican si fiican xaggee inagala soo xidhiiraysaa
waxaan kala saxiibaya jabahadle
haddii aad barnaamijka la socotay nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
saddex boqol afar iyo afar jawaabta Eh, waxaa lahaa bugul kulaab bugul kulaab ku celi
bugul kulaab bugul kulaab
waayahay aad baad umahadsan tahay hase atee jawaabtii saxda ahayd ma aadan garan waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheenna meel walbo ay joogaan waxaynu leenahay habeen wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaa ayaanu kusii siqaynaa dhegeystaha qadka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum halo dhegeyste
اه كمكا سمعنا
jimco lamida aad bay umahadsan tahay waa sacdiye oo mar kale soo laabatay oo aan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ay ula socoto iyo sida quruxda badan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jowhar ay uga qeyb qaadanayso soo dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay ibrahim oo joogo doonshur ibraahim barnaamijka la socotaa
iyo wanaagsan nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
saddex boqol konton iyo sideed
waayahay nambarka saddex boqol sideed iyo kontonaad barnaamijka inooguma jiro waan kaaga mahad mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaashiinana waxaan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ay ula socdaanba dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ee doonaya inuu ka qeyb qaato si uu u tijaabiyo iyo nasiibkiisa ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
xasan oo joogo wa
magaca inoogu celi walaal
maxamed macalin
maxamed macalin waa la socotaa barnaamijka ha ha ha nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso saddex boqol afartan iyo afar jawaabta
yarad ama gabaad
waayahay aad baad mahadsan tahay jawaabtaasi si sax ah ayaad su-aashaasi kaga jawaab celisay waxaynu rajaynaynaa inaad qadkayna ugu sii jiri doonto si aynu kuu abaal marino islamarkaana aynu kuu guddoonsiino hadiyadda ay kuugu tala gashay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
waa hagaag dhegeystahaasi maxamed ayaa noqday dhegeystihii ugu horreeyey ee ka jawaab celiyey su-aashii caawa dhegeystayaasheenna aynu weydiinay oo dhegeystayaal badani soo hareer martay waxaynu leenahay hambalyo waxaad ku guulaysatay hal doolar oo a v c balasa oo ay kuugu tala gashay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waxaan ku suganaa magaalada bakajeexe barnaamijkaad la socotaa
waa la socdaa nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso saddex boqol soddon iyo shan
waa hagaag aad baad umahadsan tahay nambarkaasi hore ayuu u baxay waan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar aada ula soo xiriirtay islamarkaana aad kaga qeyb qaadatay barnaamijka hase haatee nambarkaasi saddex boqol shan iyo soddonaad hore ayuu u baxay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaam calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay ku heli magaca
salaado jawar umaka geeda salaad barnaamijkaa la socotaa dad fiican nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso
saddex boqol soddon iyo saddex
saddex boqol soddon iyo saddex waa hagaag nambarkaa saddex boqol saddex iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka salaad bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
ayaa mobeelkaygu uu ku tabaaya baxsanow ma iskeento ballankii ma rumaysay cishadaan ku bartay beryihii ka dambeeyaa bida iiga badnaayoo waa sidee barniyey ballantaan dhigannay miyaan baajin karaa balse waxaad ogaataa inaan bayti iyo hodan iyo meel barwaaqa ugu baaqis leeyahay balse waxaad ogaataa inaan bayti iyo hodan iyo meel barwaaqa ugu baaqis leeyahay
waa tahay dhegeystayaalen halkaas kaga gudubna heestaasina waxay ahayd nasiibka dhegeysta inala soo xiriiray dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay axmed barnaamijkaad la socotaa nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso waa tahay nambarka saddex boqol sideed iyo soddonaad ee barnaamijka axmed nambarkaasi waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balas ah oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso aada hanan doonto su-aashu waxay u dhacaysaa maxaa loo yaqaanaa gabadha la guursaday xoolaha ay reerkeeda soo raaciyaan haddii aan mar kale kuugu celiyo maxaa loo yaqaanaa gabadha la guursaday xoolaha ay reerkeeda soo raaciyaan haddii aan mar saddexaad kuugu celiyo maxaa loo yaqaanaa gabadha la guursaday xoolaha ay reerkeeda soo raaciyaan jawaabta
waxaa loo yaqaanaa guf
ku celi
guf guf
waa tahay aada baad umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa si aatee jawaabtii saxda ahayd ma aadan haleelin
mid kale waa waa tahay aada baan uga mahad celinaynaa dhegeystahaasi meel walbo ay joogaan dhegeystayaasheenna waxay luleynahay habeen wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
ويوسف وجه وحافظ بولنو yuusuf barnaamijkaad la socotaa
برامج ستة nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
صدني سديد jawaabta
jawaabtu waxaa waaye gabadha la gudsaday xoolaha ay reerkeeda raaciyaan waxaa waaye wax dheer
waa tahay aada baad umahadsan tahay si aatee jawaabtii saxda ahayd madan haleelin waan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aada ula soo xiriirtay islamarkaana aad kaga qayb qaadatay dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib ayaan marka kana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
هذا أحمد نور معلم تولد على فول barnaamijkaad la socota axmed nuur
سفيع nambarka nasiibkaaad ku tijaabinayso
صدح بقول يا كنت
waa tahay aad baad umahadsan tahay nambarkaasi horey ugu baxay waan kaaga mahadcelin celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walba ay joogaan waxaynu leenahay habeen wanaagsan qaybihii dambe ee barnaamijka nabar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaynu kusii siqaynaa dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay
waxaan ku suganahay tuulada mirqm barnaamijkaad la socotaa
waa la socda barnaamij nambarka nasiibkaaad ku tijaabinayso saddex boqol konton sideed
waayahay aad baa umahadsan tahay nambarkaasi barnaamijka inoogu ma jiro waan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheen meel walba waa joogaan habeen wanaagsan ayaan hawada ka leenahay qaybihii dambe ee barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jawaar ayaan ku guda jirnaa dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay
والسلام وجهك بكرة salaad barnaamijkaad la socotaa
سفيع nambarka nasiibkaaad ku tijaabinayso صدح بقول صدي صدح
waa tahay nambarka saddex boqol saddex iyo soddonaad hore ayuu u baxay hay waan kaaga mahad celinaynaa salaad sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay meel walba waa joogaan dhegeystayaasheena waxaynu leenahay habeen wanaagsan barnaamijku waa nabar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaadna ka dhagaysanaysaan dhegeystaha xiga ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa iyadoo dhegeystayaasheena ay naga soo wici karaan eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal si barnaamijka ay uga qeyb qaataan dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaal ka fogow aaladda haddii naga dhegeysanayso si aynu isku maqalno soo dhowow magaca iyo halkaad ku sugan tahay
ودائرة وجهك بكرة daar barnaamijkaad la socotaa
سفيع nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
صدح بقول صدي صدق
waa hagaag nambarka saddex boqol soddon iyo toddobaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahaasi bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraane haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
Adiga inu dhigaliyo arrimaha dhexdeena
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystaa xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
عليك يا رحمة الله soo dhowraal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
صورنا على حسين يا جماعة
magaca inoo- inoogu celi walaal
على حسين عمر cali xaggee inagula soo xidhiidhaysaa جميع الدقير المالية أو ديجرس وأقول كجر haye barnaamijka waa la socotaa وأنا صعدة غادي جاي أجي ألف haye nambarka nasiibkaa ku tijaabinaysa بدع بغل أفرتا ميسية
waa tahay nambarka saddex boqol sideed iyo afartanaad ee barnaamijka nambarkaasi waxay noogu xusan eh, su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo e v c plus ah su-aashan haddii aad ka jawaab celiso waxaad waxaad hanan doontaa hal dollar
هاي سودي أضوه بديو موريس الدفاع
waa tahay Eh, su-aash- su-aashu waxay udhacaysaa Eh, imise saacadood ayaa ku jirta sanadkii haddii aan mar kale kuugu celiyo su-aashu waxay udhacaysaa imise saacadood ayaa ku jirto sanadkii haddii aan mar saddexaad kuugu celiyo su-aashu waxay udhacaysaa imise saacadood ayaa ku jirta sanadkii jawaabta halka sanaa aa reer reer baadiye aa taa makjubaab
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay waan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka ula soo xiriiray dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan mar markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay
شارع داير وجهي ولا جبل daal barnaamijka waa la socotaa
ولا صعدة nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
تدح بقول تبي شيء
nambarka saddex boqol sideed iyo soddonaad ee barnaamijka jawaabta
وأحسن دور
waayahay aad baad umahadsan tahay si aatay jawaabtii saxda ahayd maadan haliilin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaanis dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaaniska siinaya inagoo soo xiri doona dhowaan maadaama gabagabadii barnaamijka aan isla soo gaarnay dhegeysta waalaikum salaam soo dhowlaal magaca halkaad ku sugan tahay
awaa cabdullaahi joogo balcad cabdullahi barnaamijka waa la socotaa maxii fiican nambarka nasiibkaa ku tijaabinaysa
saddex boqol afartan sideed
nambarka saddex boqol sideed iyo afartanaad ee barnaamijka jawaabta
todoba boqol iyo labaatan
waayahay aad baad umahadsan tahay si aatay jawaabtii saxda ahayd maadan haleelin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa inagoo dhowaan soo gabagabayn doono maadaama gabagabadii barnaamijka aynu kusii siqayno halo asalaamu calaykum soo dhowlaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay adigoo codkaaga sare u qaadaya
maxaa maxamuud oo jooga jimcada dheer maxaad barnaamijka la socotaa
si fiican nambarka nasiibkaa ku tijaabinaysa
saddex boqol afartan iyo lix
waa tahay nambarka saddex boqol lix iyo afartanaad ee barnaamij barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahan bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
sida farad shullaalo aan xaalu faraago nugaal xayiibta dhaaqo maruu qaba halin fadhiyaayo la xanaani jiraayo saduntay qeedha garogu xarlo uxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaafo uxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaafo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiiquur u xariirti shaalkiyo akaamihii la sudhaado kuure loo xambaaro xog ogaale fuulo
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka taleefonka ku jira ayaan markan jaaniska siinayaa halo asalamu calaykum walaal
asalaamu calaykum walaal
وعليكم السلام ورحمة soo dhow walaal magaca halkaad ku sugan tahay
وفرحية وقطاري farxiyo barnaamijka la socotaa نسيعة nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso سدع بغل أفرتن ويكو
nambarka saddex boqol kow iyo afartanaad ee barnaamijka waa tahay nambarkaasi farxiyo waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo e v c balasa oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso aada hanan doonto waxaa tahay dhegeystihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ka qayb qaadanaya su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg magaca loo yaqaano gabadha nin la siiyey ee isaga u doonan haddii aan mar kale kugu celiyo sheeg magaca loo yaqaano gabadha nin la siiyey ee isaga u doonan haddii aan mar saddexaad kugu celiyo sheeg magaca loo yaqaano gabadha nin la siiyey ee isaga u doonan jawaabta
waa loo tuuray ku celi jawaabta
waa loo tuuray
waa tahay aad baad umahadsan tahay si atay jawaabtii saxda ahayd maadan helin waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay islamarkaana aad uga qayb qaadatay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar aada caawa kala socoteen idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdi maxamuud islamarkaana uu inoo farsameynaya injineer zaki waa inaga intaa intaan barnaamijkan kiisa xiga toddobaadka soo socda ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dhiiryahay sidii kubadkan dhalay oo kala dabu jelaystaan barwaqada dhex taaliyo nimcada waan ku dhulay man dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheegteed dhayihi jalleeca markuda kama dhergaayaane dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dayidi jalleeca markuda kama dhergaayaye cuntada laga helaan shidaaloo dhigine dalxan subagaadhay oo karuurdhay labiyo jidhka dhifta xabagta laga soo koriyo dhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma doodsan karo dowda dibadeede duni gacantada laga khilaanshiina loo dhihine dalxansu bagaadhay iyo karuurdhaynadiyo jidhka dhirta xabagta laga soo midhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma toobsan karo dowda dibadeede dhexdiisaan ku noolahnaya jirgudnaydhiweydhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodii sharafteena wixii dhuminayaa handhaafaleyahay bisa qaranka dheniga ka jira dhibadowtaaga dhexdiisaan ku noolanayaa jirgunaydhiwey dhalinkaan waxaan barahayaa sharafteena wixii dhuminayaan dhaafaleyahay bisa qaranka diliga ka jira diribadowtaaga dhaqankiyo hidaha waan jeclahay u abkayn